munaasabada haragjarka xarunta dhaqan ilinta daaru nusra ee magaalada caabud waaqa iyo weybaa ku qeybgalay mas-uuliyiin maamulka degmada gudoomiyaha maxkamada odayaalka dhaqanka iyo qeybo shalduman ee bulshada degmada xaruntan waliba la kaxanaanay doona sida dadka waalan haan isticmaalow maanduuriyaha caasi waalidkii haano kale fara badan iyo onalan video daryeel caafimaad iyo qur-aan saar sababta lan dhisi xaruntan iyo muhiimada lagu leeyiyo weybaa sharaxaad gudgubiyana qeybogay shalduwanaayay ousan kooriyey maamulka degmada ee ku qeybgalay haragjarka xarunta maanta insha allahu tacala aan dhex taagannahay runtii dhaqan celinta ahayd dadkii waalwaalnaa ama dadkii caasiwaalideynka ama dadkii daroowada dilootay aan ugu talgalnay aan taagannahay insha allahu tacaala kadegma ahaana dad badan oo laga yaaba inaysan mudnayn in saldhig lagu xiro xaggan loo soo gudbin doonaayo hadduu ilaaha yidhaahdo halkaan iyo laanta booliskuba hadduu ilaha yihahdo shaqayn fiican bay yeelan doonaan cabsho badan iyo baahi badan noo soo gudbiyeen waxay ka mid ahayd dhalinyarta kuwooda qaarkooda maskaxda loogu jiro iyo kuwa xaqiiqatan balwada dilatay iyo kuwa caasiwaalideynta kuwa caasiwaalideynka in aan meel u helno ama meel aan u diyaarino ay naga codsadeen walaalaha ee xarunta qur-aansaarka soo gaarayay codsigooda aan tixgelinay raadinay guri insha allahu tacaala una tixgelinay codsigooda inaan u fulino ayaa maanta insha allahu tacala waxaa ilaahay noo suurtageliyey inaan maanta insha allahu tacala aan dhex taagannahay xaruntii dhaqan celinta ahayd inaan ku xanaaneyno ama baahiyaha ka jira deegaanka caabudwaaq inay ka jiraan dhibaatooyin ah dadka ilmaha caasiwaalidiinka ilmaha qamrada caba dadka magaalada dhibaateeya dadka diintii ilmaha aduu lala dhiban yahay ama qofka weyn lala dhibaya sidoo kale qof weyn qof yarba aan ugu talagalnay inaan ku xanaaneyna xarintan baahiyaha deegaanka ka jira maadaama aysan caabudwaaq lahayn waxaa loo aadiyey cadaado loo aadiyey gurceel loo aadiyey deegaama naga fog maanta bcaabudaq waxaan u sheegayaa iyo reer dhabadeed iyo reer balambal iyo dhammaan nawaaxiga ee waqooyi galgududeed inaan ga furnay caabudwaaq gudaheeda taasoo ay sameyn doonto ilahay haddii idmaaha wax laga baryi doonaa midda labaadna waxaa mahadcelin iskale cilaajkan iyo dhaqalintan dadka ka dambeeyey mas-uuliyiinta in degmada laga furo waxaan dareeminaa degmada inay u baahnayd lagana soo daha laakiin la keenay hadda waxaan dareemi doonaa inaan oga kaftami doonno cadaadihii dhulsanreeb dadkii la geen jiray in degmadeyna macnaha magaras ay nagu keeneen waa ku mahadsantihin waana soo dhaweyneynaa ka xafad ahaan iyo ka degma ahaan waa nala shaqoon doona abdullah karam noqdo waana mahadsantihin programka halkan kusoo kordhay oo ay tahay xaruntan dhaqan celinta ah waa wax degmada u baahnayd xilligii loo baahnaana timid sababto ay tahay ka degma ahaan waxaan xoogaal u nahay ama xog badan ka haynaa dhalinyaro badan oo ay aada u saameysay balwadda aadna ugu baahan oo markasta waxaa dhacda in ama saldhigga booliska la keeno ama maxkamadda la keeno dad la leeyahay waxaan rabnaa xoogaa bil ama laba bilood dhaqan celina in naloo hayo runtii xilligeedii bay timid baan dhigi karnaa waa ku ammaanaynaa dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay hab abuurkan iyo fikraddan lahayd oo walaashay hodan aaran ay ugu horeyso dee dhanna xildhibaan gole deegaanka oo dee xoogaalka alaftigeedu arrimahan iyo baahiyaha jira sidoo kale waxaan rajeyneynaa hadduu ilaahay yidhaahdo in xarunta intaan laga ballaariyo ka degma ahaana dad badan oo laga yaaba inaysan mudnayn in saldhig lagu xiro xaggan loo soo gudbin doonaayo hadduu ilaahay yidhaahdo halkaan iyo laanta booliskuba hadduu ilahay yihahdo shaqayn fiican bay yeelan doonaan ka degma ahaan mar koowaad mar labaadba waa bogaadinaynaa waxaan rajeyneynaa hadduu ilaahay yidhaahdo xarunta intaan ka ballaaran iyo sidoo kale in ay aada uga qayb qaadato yaraynta ama xakameynta waxaa loo yaqaano falaal dembiyeedka ka dhaca deegaanka ama degmada ka dhaca hadday tahay ama ama ama ama dee mobile dhicis ha noqoto ama cid kasta oo faldembiyeed yaryar samaysa isla markaasna aan u qalmin de in ama magaalo kale loo xawilo ama dembiye waaweyn ama xabsiye waaweyn la geeyo in dhamaan dhammaantood ay horta xakameyn doontaa rajeyna hadduu ilaa yihahdo marka waadi mar labaad waa mahadsantiin asalamu alaikum wxmatullahi barkatu in la helaa xarun dhaqan celini waliba door muhiimaya kugaadaase badqabka bulshada